kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya ah oo sheegay in laga hortagay macluul ka dilaacda dalka kadib abaaro ku dhuftay soomaaliya golaha aqalka sare ee dalka oo maanta akhrinta koowaad marsiiyey hindisa sharciyeedka wasaaradda beeraha iyo waraabka madaxweynaha koonfur galbeed oo u dabaaldegay sanad guuradiisii afaraad ayaa si kulul uga hadlay gole loogu magacdaray badbaadada koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka booliska oo dhambaal hambalyo ah u diray dhammaan ciidanka booliska oo u dabaaldegaya sanad guuradii toddobaatan iyo sagaalaad ee aasaaskooda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado labaatanka bisha labayo tobnaad sanada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba warkii oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in laga hortagay macluul ka dilaacda dalka kadib abaaro ku dhuftay soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kala qeybgalay bulshada soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga amerika isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayay dadaalada dowladda ayaa carabka ku dhuftay kaalinta ahmiyadda iyo mudnaanta shaqo ee ay ku dheehan tahay howlkarnimada ee uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siiyey arrimaha gurmadka abaaraha madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha bini-aadannimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu caalamka gaarsiiyey dhammaan fariimaha xaaladaha halista ah ee abaaraha iyo arrimaha bini-aadannimada dalka marayo wuxuuna sheegay in ergeygu qabtay howl heer qaran oo u baahan in la bogaadiyo
sbeshal infoyga waa shaqeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur caalamka meel aanu tegin male madaxda khaliijka iyo kulli warqadaa ugu dhiibna waa u geeyey kaalmada soomaaliya oo boqolkiiba toban iyo sideed maraysa ayuu wuxuu gaarsiiyey socodkiisa iyo wareegiisa ilaa boqolkiiba toddobaatan sideetan inay soo gaarto shaqadaas shaqo fiicanoo la qabto waaye maanta in badan waa maqlayseen macluul macluul dowladdu may macluul ku dhawaaqdo dowladda macluulaa dhacday may ku dhawaaqda annagana in laga hortago macluusha ayaan rabnay maanta la joogo waa laga hortegay soomaaliya dhulka soomaaliya o dhan horta isku duruufo ma aha oo degaana qaarkood degaanada kale ka nugulaa jiro maanta dalka soomaaliya macluul kama jirto bishaan iyo bish ku xigtay bish kusoo xigtana kama jiri doonto ilaahay idankiisa raashin ayaa yaallo iyo dhaqaale dadka naftooda in lagu badbaadiyo loo keenay oo dad soomaaliyeed ay bixiyeen caalamkuna uu bixiyey lana gaarsiiyey caqabadda ugu weyn shabaabay ahayd ayadana xeeladaa loo helay waxaan rabnaa markaan special invoyga magacaabnay golaha wasiirada dhisay waxaan ku xijinay haddana hay-adda muxuu ahay masiibooyinka sodma hay-adda la yidhaha haddana maanta waad aragteen meel kasta meeshii shabaab waa laga raacday layidhaaba waxaa la geeyaa muxuu prime ministerka aaday baan tagay afar kun oo qoys raashinkooda meey afar iyo labaatankeeda ee sanadkan kadib markii uu qiimeeyey baaxadda iyo culayska xilligan adag ay dadka soomaaliyeed marayaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan goobaha iyo dadka ay sida weyn u saameysay abaaraha iyo biyo la-aanta ka jirta dalka sidoo kale ergeyga ayaa safarro ku kala bixiyey inta badan dalalka caalamka isagoo fariin ka siday dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta akhrinta koowaad marsiiyey hindisa sharciyeedka wasaaradda beeraha iyo waraabka sida warkan uu ku qaada dhigayo waryahayga mahad nuur axmed
xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay mid ka mida kulamadooda caadiga ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatar cabdi xaashi cabdulaahi ayaa gudoominaya kalfadhigii labaad kulankiisii saddexaad ee golaha aqalka sare oo aanjadihiisu ahaa akhrinta koowaad hindi sharciyeedka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya mudane axmed madoobe nuunow oo aqalka saratarada aqalka sare maanta hortegay ayaa akhrinta koowaad u dulmaray ee anjadahaasi koowaad waa hindis sharceedka hay-adda adeegyada baaritaanka iyo shaacinta sharciyeynta beeraha soomaaliyeed hay-adan in balse aan gelinta tallaabooyinka xakamaynta lagu xakameeyo dulinada labo waa qol iyo lix dalalka ayaa ku wareejiyey guddigii u abbaarnaa shaqadaasi si ay usoo gudbiyaan waajibaadkooda shaqo wuxuuna kula dardaarmay in mas-uuliyad gaara la iska saaro shaqooyinka horyaalo golaha aqalka sare wasaaraddu horey u soo gudbisay soo maray innaga maanta u mahadsan yahay wasiirku hadda mudduu inala joogay maanta sharcigunbaa la akriyayaa wasiirku akhriyaya waryahayga mahad nuur axmed aada buu u mahadsan yahay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya cabdi xasan xijaar ayaa dhambaal hambali ah u diray dhammaan ciidanka booliska oo u dabaaldegaya sanad guuradoodii toddobaatan iyo sagaalaad ee aas-aaskooda
بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay labaatankii bisha disember laba kun iyo labiyo labaatanka oo ah toddobaatan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo la aasaasay kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaan hambaliyo iyo bogaadin u marinayaa hawada dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose kormeerayaasha alifleyda iyo debleyda iyo xaasaskooda anigoo ugu hambalyeynaya sanad guurada ay ku soo gaareen toddobaatan iyo sagaalaad iyo halgankii iyo waxqabadkii iyo taariikhdii booliisku lahaa anuu ugu hambalyeynaya waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo shacabka soomaaliyeed ugana mahad celiyo garab istaagidda uheelinta la shaqaynta ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ay la shaqeeyaan oo ay gacanta siiyaan waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo isagana hambalyadaasoo kale ugu dirayaa is- si ay ula wadaagaan farxaddooda iyo iyo muxuu ahaa ciidooda ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa barwaaqo horumar iyo balaare inay ku gaaraan ummadda soomaaliyeed iyo amni ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa ciidan ciiddeeda meelay joogaanba shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo gacanta is haysta siday haddaba isu haystaan inay sanadkan sanadkiisa ay ku ciidaan farxad iyo barwaaqo iyo bashbash wasalaamu calaykum
waa hagaaga haatan koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed ayaa u dabaaldegay sanad guuradiisii afraad wuxuuna si kulul uga hadlay gole loogu magacdaray badbaadada koonfur galbeed oo diidan muddo kororsiga waa tan ilhaan mustafa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo xalay u dabaaldegay sanad guuradii afaraad ee markii uu xilka qabtay ayaa ka hadlay muddo kordhinta sanadka ah ee maanta u bilaabatay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sida ay ku timid muddo kordhinta loo sameeyey taasoo uu sheegay inay ahayd arrin ka timid baarlamaanka koonfur galbeed isaguna aanu codsan wax shaqo ahna uusan ku lahayn waxyaalaha caadada noo ah oo aan aad uga xunahay oo dee naloo soo minguuriyey oo aan ognahay dadkii suubiyey inay noo soo minguuriyaan dhaqankii labadii sane doorashadii dowladda federaalka aan ku jirnay ee dadkii oppositionka ahaa ee noocyada kala duwan lahaa dad ka mid ah inay maanta mar laba magacyadii meesha laga bixiyey dibna loogu soo celiyey annaga naloo soo celiyey oo weliba lagu faanoo layidhaaha annagaa bixinay waana ku faa'iidnay haddana aan koonfur galbeed geyno si aan ugu faa'iidno aadan uga xuma badbaado koonfur galbeed wax la yidhaah ma jiraan badbaadada koonfur galbeed ninka rabo koonfur galbeed shabaab baa haystee ha ka badbaadiyo furunta yuusan ka soo bixi baydhaba imaanaya idbski iyo maatadan inta joogto hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qofa baynala joogteen ayagaa badbaado u baahane shabaabay la rabaan in laga badbaadiye shabaab inta kasoo cararti qoriga hala soo dhaca fariisanayee war banaanka u baxo shabaab ka badbaadi haddaa xil rabti tuulada ugu horeysa markaa qabati noo soo noqo waxaan xilhaynaa dhan ayaan kuu dhiibaynaaye haddaan in ragabta ma maantay yaa wixii aan hadda sheegayay oo dee brocesskii dowladnimada iyo doorashadii la soo galay lagu daaliyey oo dheereeyey oo nacaybkaad aragtay abuuray oo dee wakhtigii loogu talagalay haataa aanan dhicin hal sano iyo shan bilood zaa'id ah inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababay
waagaag dhegeystayaal guud ahaan warka habeennimo waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel